ganacsatada iyo dulaalada magaalada jowhar ayaa qoys ka muujiyey xoolaha la keena saylada jowhar maadaama ay ku tiirsan yihiin dhaqaalaha kasoo gala suuqa waxaana lagu jiraa xili jiilaala oo xoolaha oo aysan dhaqaalsanayn oo wax ay cunaan dhulka aysan ka helin muuse aamin oo ka mid a ragga dulaalada saylada jowhar ayaa sheegay saameynta ay ku yeelatay dhigooda xoolaha waa xili waxaa lagu jiraa hoghogaa oo maxaan ku jira roobka la fishooa haddana waxbaa curtay marka xoola yaraayana ka jirta sida lodoo kaleeto ariga iyo soogilidiisa yar loda hadda naftirkeeda qaymihii hadda hor joogtay hadda waaba lalaacaba lodi hilibka waaba lalaacaba waa la raadiyohaya sida oo dheeskoo kale waa la raadiyohaya waxaad ka wadaa midka riman dhalay ahaa midka rimo waa dhalaya dhees jiilaal dheeraa lagu jiraa oo macnaha shambiloodii jiilaalkaa lagu jiraa hadda marka marka hogo waxaa loo yiraahdaa marka cirkia la fishooha xilligii hadda mars maanta kale abriil kow tahay marka xoolihii marka oo xilligay maa jireen jiilaal dheerna waa jiraa qofta iska wahsane qof maxaan ku sheegaa waa iska imaan oo qariibad waaba xoolaha yariba waa yaryihin inkasta oo gobolka shabeellaha dhexe uu ku tiirsan yahay xoolaha iyo beeraha haddana waxaa jira baad iyo biyo la-aan aysan xoolaha heli karin wixii ay cuni lahaayeen iyadoo beerahana aysan ku aalin wax daaq ah saameynay nagu leedahay anaka waxawaay saakaa baxday waxaa u baxda marka inay wax soo heshid meeshi marka waxaa laga yaabaa maanta inaad tagtid oon waxba ku imaanba oo sidaa kusoo noqotid maalin waxaa helay adii laba neef saddex neefa macnaha u arka helaysaa saddexdii neef marka markaa obahay adiga xoogaay dhaqaale markii la yiraahdo dhaqaali hore naga soo geli jirin xoolaa badnaan ma helays waa ka waa yaryahay naftarkiisu ma joogo waa yaryahay oo maxaan kuu sheegaa sidii hore ma imaado ah keel yaraa imaado ah meeshii adiga maantay sibdigoo kale ka imaan jirtay boqol neef ah ba laba boqol ba maxaa laba boqol konton ka imaan jirtay toddobaatan sideetan la imaano hays loda oo dheyskaa waxay ku socotaa walla weyn ilaa afgoor dhinacaas koonfurtay u baxdaa xoolana waxay ku socdaan xamar qaybna suuqa dhexdeeda lagu soo celshaa gaadleynmagata ashan dhaqaalkii xool dhaqaal sidiisaba dhaqaal wuxuu ku noqonaa duurka oo nin dhaqaal soo doonta baadiyo ku noqonaa qaybta dheeskana waxay ku noqdoo haysaa waa dhimanaha watoo ilaa afgoolgaasaa loo safriya marka ma jiraan dekedo loo qaado oo xoolihii oo loo qaadi karo xilligan waxaana laga dareemayaa saylada xoolaha iyo suuqyada hilibka in ay ku yaraadeen marka loo eego xoolihii la qali jiray suuqyadaasi magaalada jowhar iyadoo dad badan oo ka ganacsada xoolaha ay sheegeen in maalmaha qaarkood aysan qalin wixii lagu qali jiray lagana dareemayo saylada hilibka lagu iibiyo ee magaalada jowhar